gudoomiyaha gobolka bari cabdirasaaq cali siciid shaahdoon iyo gudoomiyaha magaalada carwo injineer maxamed cali shire iyo mas-uuliyiin kale ayaa dhagax dhigay dhismaha wadada isku xirta deegaan beereedka barookle iyo magaalada carwo ee dowlad goboleedka puntland wadada la dhagax dhigay oo dhererkeedu yahay kilomitir ayaa qorshuhu yahay in wejiga koowaad laga dhigo wada jay ah halka la qorsheynayo in wejiga labaad si isku tashi ah looga hirgeliyo wada laami ah qaar ka mid ah bulshada deegaanka barookle iyo magaalada carmo iyo mas-uuliyiintii ka qayb galay dhagaxdhigga wadada ayaa ka hadlay baahida ay bulshada u qabaan dhismaha wadadan iyagoona ganacsatada iyo qeybaha kale ee bulshada loogu baaqay inay ka qayb qaataan dhismaha wadadaas
deegaankan wuxuu noo jiraa kilomitir laamiga hadda aynu taagannahay ilaa beesha barookle ee beeraha wasadkooda ah in badan baa ka hooseysa beeraha dhulka ku yaaliin baahi waddo baa jirta oo dadku dareemay in badan waddo badan baanan hindisooyin hadba kala duwan keenaynay ilaa iidankii maanta hindisadan waxaana sii dhiirigeliyey qalab gaadiida oo hadda yaal carmo oo shaqaynaya diyaarna waxaan u nahay waxqabadkaas la qabanayo inaannu qaybtaydana ka qaadanno wixii tala ah wixii tabar ah iyo wixii tusaale ah haddii allah uu wadala oggolaado haddeerna waxaa jira meel cidlaabay ahayd mucjisaad baa ku soo biiray dad baa degay baabuur baa islaafaysaa nal baa ka baxaya biyaha ka baxaya intaasna lagu xisraabo waa leeya alla xisraabo waxyaabaha ku soo biiray alla xisraabo nin baa meel waddo laga dhisaayo baabuurkii waddada dhisaayo ciid usoo bulshada waxaa lagu leeyahay inay wax ku biiriyaan waxaan leeyahay dadka ummadda soomaaliyeed meelay joogaan waxaan u malaynayaa barokle kulligaa waa wada aadnaa laakiin waxay nagu qaadatay hal saac waxay qaadatay haddii sax loo shaqeeyo toban daqiiqo ama shan daqiiqo haddii wadda la hagaagsado waxaynu taagannahay dhagaxdhigga waddada isku xidha magaalada carmo iyo beeralayda barookle iyo tuulada runtii hadal ma hadhin oo akhyaartii iga horraysay oo kala duwaneed ayaa dhammaysay muhiimadduna waxay tahay in lagana qayb qaato lana baraarujiyo lana iclaamiyo waddada waddadaas oo ah sida la sheegay laba iyo labaatan kilomitir runtii waa mashruuc weyn salaan kadib maanta waxaynu isugu nimid dhagaxdhigga waddada degmada carmo iyo deegaanka barookle waddadan waa labayo labaatan kilomitir muhiimad weyn bay u leedahay deegaanka barookle oo ah dhinaca wax soo saarka shaqo abuurka horu ma lahayn oo waddadu ama ay tahay wadda ciriira wax soo saarkeedu waa yaryahay dad badan baa laga yaabaa markii waddadan marayaan oo rabaan inay barokle aadaan yidhahda barokle waa fogaya laakiin wadda laami wada saaray markay arkaan waa aadayaan waa muhim weeye waddadatan inaan ka qayb qaadano insha allah haddii ilaahidmo waana ku boorinaynaa waana ku mahadsan yihiin dadkii soo abaabulay arrintan wadada la dhagax dhigay oo isku xiraysa magaalada carmo iyo deegaan beereedka barookle ayaa ah mid ay baahi weyn u qabeen bulshadu muhiimna u ah isku socodka gaadiidka iyo bulshada